halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka f m yada geeska africa iyo weliba barta internetka ee v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeen isniina toddobiyo tobanka bisha noofembar sanadka labada kun iyo afariyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijkii wacyigelinta dabaysha waxaa idiin soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo xuseen barre
waxaan isleenahay waddadii hore unbay raacaysaayo markii ay madaxdu isqabsadaan haddii xildhibaanadu weligood way kala safan jireen guruubba guruubkiisuu raaci jiray ninba dhinaciisa madaxweynaha haddaana waxaan ku wada madaysannahay hadday nimanka weyn ay lagdamaan in madaxa isla galaan in dadka shacabka iyo nabadda yara noo soo ifayday ay sidaas ku baaba'do fiiriyo dareenkii waxaan dhihi lahaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha uma fiicna isqaqabsigooda bulshada
cododkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijka dareenka dadweynaha oo aad ku dhegaysan doontaan oo aad toddobaadba ku dhegaystaana dhaahdee inta uu socdo barnaamijka wacyigelinta dabayshu qodobada kale ee aan idiinku hayno barnaamijkeenna waxaa ka mida warbixinno kala duwan oo ku saabsan cudurka dabaysha waraysi ku saabsan sheeko la magacbaxday mahuraan oo baahinteeda aan bilaabi doonno maalinta isniinta ee bishu tahay afar iyo labaatanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
booliska magaalada mombasa ee dalka kenya ayaa toogtay oo dilay hal qof ilaa laba boqol iyo konton qof oo dhallinyaro ahna qabtay kadib howlgal dhinaca amniga ah oo ay saacadii hore saaka ka fuliyeen labada masjid ku yaala magaalada mombasa ee lagu kala magacaabo masjid muusa iyo masjid sakiina howlgalkan ayaa la qaaday iyadoo ay dadku tukanayeen xilligii salaada subax saraakiisha ammaanka ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhintay masjid muusa mid ka mid a saraakiisha booliska kenya oo lagu magacaabo jeffrey myk ayaa sheegay in weerarka ay qaadeen boolisku markii loo sheegay in masaajidaasi hub lagu qarinayo islamarkaana ay jiraan dhallinyaro doonaysa inay abaabulaan weeraro argagixiso madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu horkacaya ayaa maanta u ambabaxay copenhagen si uga qayb galo shirka heerka sare ah ee looga hadlayo horumarka laga sameeyey heshiiska hiigsiga cusub ee dibudhiska soomaaliya shirkan heerka sare ah ayaa waxaa gogosha dhigtay dowladda denmark iyada oo shirkana ay wado wada guddoomin doonaan aydhaahdee soomaaliya iyo qaramada midoobay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in shirkaasi ay ka qaybgeli doonaan in ka badan sagaal iyo konton dowladood iyo hay-ada kale ujeeddada shirka ka dhacaya magaalada copenhagen ee dalka denmark ayaa ah in dibu eegis lagu sameeyo wixii qabsoomay muddadii halka sano ahayd ee new dealka looga dhawaaqay brussels bishii sebtembar laba kun iyo saddexiyo toban
halka aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii wacyigelinta dabaysha cudurka dabaysha ayaa carruurta uu ku dhaco ku reeba saamayn xun oo dhinaca lixaadka iyo maskaxda ah waryaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya
cudurka dabaysha ayaa ilmaha uu haleelo waxa uu saamayn ku yeeshaa korniinshahooda jireed iyo kan maskaxeed iyadoo taasina ay sababto in ilmahaasi xanuunka qaba aanu la mid noqon kan kale ee caafimaadka qaba waxaana ay ku kala bedelan yihiin waxyaabo badan oo dhinaca nolosha la xidhiira gaar ahaan dhismaha dhinaca muruqyada sida uu tilmaamayo hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir doctor maxamed maxamuud bidey cudurkan dabaysha inta badan wuxuu ku keenayaa ilmaha inuu saameeyo dhinaca nerviska oo murqaha marka murqihii waxay noqonayaan mataqaanaa kuritaanka iyo cunuga wuu ka hooseynaya marka loo fiiriyo cunuga kale caadigahay cudurkan haddii usa daawo uteelin oo kaleeto wuxuu keeni karaa inuu saameeyo maskaxda maskaxda wuxuu ku keenaya waxa loo yaqaana meningage marka qaarkood uu keeno complication aan ku imanayo kaasoo sababi kara cunugii inuu u dhinto sidoo inta badan cunugani naafoobay marka la fiiriyo oo lagu combergareeyo cunug kale caafimaadka qaba cunugii waxaa ku imaana problem psychological ayaa ku imanayo psychologicalkaasoo kaasoo noqon kara in problem maskaxeed uu ku yimaado oo cunugii uu aada u dareemo uu fiilgareeyo inuu yahay disable ama naafo u yahay marka cunug kaleeto walaalkiisa ama kan kaleeto la saaxiibka ama la dariska uu arkoo kaleeto kaasi waxay sababaysaa cunugii koritaankii maskaxdiina dhib uga yimaado koritaankii jirkana dhib uga yimaado waa xanuun runtii aada u dhib badan weeye waa xanuun aan dawo lahayn weeye waa xanuun laakiin laga hortegi kara weeye qofka waxaa la rabaa hooyooyinka iyo aabayaashu inay ku dadaalaan in ilmahan ay u suubiyaan ka hortag wuxuu ka mid yahay cudurada loo yaqaan preventable diseaska oo mataqaanaa laga hortago laakiin qofka hadduu marku dhaco dhib ayuu u keenayaa saas ayaa ilmaha marka koritaankoodiina wuxuu ku keeni karaa inuu hoos u dhigo koritaan maskaxeed iyo koritaan jiriidba intaba waa ku imanaya cunuga xanuunka qaba doctor bidey ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in xanuunka dabaysha ilmaha uu haleelo ay dabeecad ahaan aada uga duwan yihiin caruurta kale waxaana uu sidoo kale soo hadal qaaday dhibaatada cudurku uu u geysto fahamka dhinaca maskaxda ee ilmahaasi ilmaha horta waa kala duwan yihiin laakiin sideeda cunuga haddii uu xanuunsado waa ka duwanaana dabeecad ahaan ilmaha kaleeto oo dulqaad badan ma yeelanayo ooyin badan buu yeelanayaa waalidku waa ku dhibtoonayaan macnaha daryeelkii loo suubilahayo kale cabasho badan buu muujinayaa wuxuu isleeyahay aaminsan ama fiil garanaya in ilmaha kaleeto looga roon yahay aan waxba loo qabanin isaga marka aad buu dabeecad ahaan isku bedelayaa wuxuu yeelanaya mataqaana inuu dulqaad badan oosan yeelanaynin mar kasta uu xanaaq iyo cara uu ku jiro iyo booyin uu ku jiraayo ayuu keenayaa marka aad ugu dhibtoonaya waalidiinta hooyada leh cunuga mataqaanaa problemkan qaba naafada cunuga boolyada qaba jir ahaan buu uga hooseeyaa cunuga kaleeto caafimaadka qaba marka waxay keenaysaa in dareen xagga fahamkana aada uga hooseynayo inkastoo qaarkood ay yihiin runtii iqgooda aada u fiican yahay laakiin inta marka laga fiiriyo boqoley ahaan la fiiriyo namarka ugu badan waxay noqonan karaan dad oo handicaba ayay noqonayaan marka waalidiinta soomaaliyeed khaasatan hooyooyinka waxaan aada ugu wacyigelinayaa inay ilmaha tallaalaan oo tallaalka ay siiyaan tallaalku wuxuu u keenayaa waa wax ka hortaga oo cunuga dhibka ku imaan lahaa ka yareynaya sida aawadeed hooyada iyo waalidka waxaan kula talinaynaa inay ilmaha geeyaan xarumaha caafimaadka inay geeyaan amseejada in la siiyo tallaalka si dhibaatada oo mustaqbalka ku imaanaya ilmahooda uga yaraado ilmaha qaba xanuunka dabaysha ayaa inta badan waxaa culays joogto ah ku qabaa waalidiintooda marka laga hadlayo dhanka xanaanada waatan hooyo faadumo maxamuud oo in muddo ah soo hoysay ilmo yar oo gabadheedu dhashay oo uu xanuunku asiibay cunuga boolyo qaba waa cunaan lixdiisii lixaad dhammayn waa cunaan xiskiisii dhammayn mar haddii qofkan cudur neerfa uu ku dhaco boolyadu waa cudur neerfaha kaag dhow ka hortag yacni waa uu leeyahay kadabatagse ma lahan maadaama uusan kadabatag lahayn oysan caalamku ku guulaysan in dawadiisii la helo qof xanuunsan oo aan dawadeedii lahayn inay dhib saa'ida dheer tahay cunugii xanaano saa'ida u baahan yahay xibnihiisii kuma filla hurdadiisii waa yar tahay waa qof hadduu seexdo xitaa jirkiisii qayb ka mid ay daalayso ilmihii kaleeto sida u hurdayaan ma u hurdayo ilaan caafimaadkiisa iska yar maadaama caafimaadkiisa yaryahana wuu ka dhibaato badan yahay cunuga caafimaadka qaba aad ayayna ugu dhiban yihiin dadka haya haysmadiisu waa ka dhib badan tahay ilmaha caafimaadka qaba barkii asaga habeenkii uu kicis badan yacni xanaano badan soo jeed dhafar habeen walba uu ku dhafrinaayo ilaa qof addimadiisii dhan yihiin maahan waa qof yacni raba in la xanaaneeyo oo saxaradii kaadidii musqusha la geeyo ama tuujiga aad saarto ama aad yacni un dadaal un ka saa'id badan ilmihii kaleeto ilaa muddana cudurku waa cudur la noolaanaya maahan cunug intuu kaa caga qaado kaa soconaya dabeecaddiisuna waa ka dabeecad bedelan yaho cudurku waa cudur yacni neerfaha wax u dhibaya afar laa saac ooyinuu ku jiraa habeenkii ma ku hurdaysid toban cunug adoo haaya iyo hal cunug oo boolyo haysa adoo haaya tobanka cunuga aa dhib yar oo sahlan macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada gobolka banaadir oo ardayda ay waxbaraan qaarkood xanuunka dabaysha horay u naafeeyey ayaa siyaabo kala duwan u sifeeyey fahamka ardayda noocaas ah inkastoo ay isku raacsan yihiin in mar kasta waxbarashada ilmaha boolyada qaba aanay la mid ahayn kuwa aan qabin xanuunka mahad xasan farey waxa uu ka mid yahay macallimiinta dugsiga hoose dhexe sare almasal ee magaalada muqdisho waxaana uu si kooban uga hadlayaa heerka faham ee ardayga xanuunka dabayshu halakeeyey iyo habka ay ula dhaqmaan markii aan isu barbar dhigno labada arday midka dabeysha naafaysay wuu ka micnaha ka maskax culus yahay kan kale ee fiyoow ee lixdii saddexaad ilaahay u dhameeyey sababtoo ah midkan kale waxaa weye waa mid mar walba cuqdiyeysan oo cuqdad ay ku jirto dhahaya xitaa micnaha wax walba xitaa lambar one lagaama dhigayo ama ardada nafteeda markay cayaarayso ama meel isu raacayso waa micnaha mid inta badanba aan u fahmaysnayn inuu ardada kala raaco si isu buusayo sababtoo ah wuxuu leeyahay adiga jiis baa tahay ama gacan baa laadahay ama xoogaasi baa tahay laakiin annaga ka macallimiin ahaan waayo khibrad dheer ayaan u leenahay maadaama aniga mahad ahaan aan ku jiray bacd waxbarasho ilaa iyo soddon iyo laba sano micnaha waxaan dareemayaa ardada noocaasa sababtoo khibradaan u leeyahay ardada kale ee waa ka yaro micnaha ka soo dhowaystaa si aan xitaa ugu daro guddiga galaaska kaabagalaas asaan ka dhigaa dabcan waxaan yidhahdaa micnaha tiimkaas ardada ah koox koox markii loo shaqaynayo tiimka micnaha adaa micnaha mas-uulka ah micnaha saan beeska niidda aan micnaha markaas aan ugu dhisno si micnaha si moolkiisa oo hay u noqdo maadaama si waxbarasho haddii laga aamuso waxbarashadiisaaba gaabgelayso waxaa laga yaabaa inuu wax- bacda waxbarashadaba uu ka harabo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena waxaa jira dad uu ku dhaco cudurka dabayshu hase yeeshee uusan saamayn ku yeelin kori koriinkooda iyo midda maskaxeedba koriinkooda jir ahaanadaan idhaahdee iyo midooda maskaxeedba haddaba waryaheena magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa arrintan ka waraystay doctor cabdulaahi maxamed cabdi
doctor cabdilaahi maxamed cabdi een, waa dhakhtar ku takhasusay cudurada guud islamarkaana ka shaqeeya amaba ka howlgala een, magaalada hargeysa ee somalilan doctor ugu horreyn bada su-aasha ugu horreysa aan ku weydiiyo inta badan markaynu ka hadlayno cudurkan booliyada amaba een, dabaysha markaynu ka hadlayno haddiiba ay haleesho qofka ku dhacdo een, may wada naafaysaa dadka oo curyaannimay ku keentaa mise dadka qaar wax jira ka badbaada shirwac aad baad umahadsantay maanta inaad ugu marti qaado barnaamijkan caafimaadka ee v o da ka baxa Een, haddaan usoo noqdo su-aashaadii weydiisay waxa weeyaan markaynu ka hadlano cudurkan booryada la idhaahdo oo run ahaantii caalamka weliba wadamadan soo koraya een, ku haya dhaawac weyn oo caruurta saameynaya Een, waxyaabaha sababa een, kolley waxa weeyaan waxyaabaha ilma aragtida ku jira oo bacteria maaha fungusna maaha waxa weeyaan nooca loo yaqaano viruska ayaa sababa marka booliyadaasi marka waxa weeyaan waxyaabaha inta badan waynu aragnay dad badan oo curyaana oo markay rarayaan intay dadku ay dhahdaan dabayl baa martay iyo wax noocaasa oo khuraafaad la akhriyo deedna ilmihii sidii uu ku koro oo uu sidaa ku laxaad beelo oo qaar aan kacayn oo kuwan dadkan gawaarida yaryar laxaadlaasha wata ayaad arkaysaa Een, haddaba uu ku dhacaa dadka weliba siba ahaan caruurta inta badan waxaa u sababa horta marka hore inuu dhaco dadkeenu waxay kasoo horjeedaan waxa talaalka loo yaqaano oo way diidaan oo waxay u haystaanba in haddii qofkii irbad lagu mudayo indhashii laga mudayo kale masalin oo kale tusaale ahaan Een, ama in wax kale loo geysanayo sun lagu mudayo Een, marka dadku waxay u baahan yihin wacyigelin ama inay fahmaan run ahaantii dhakhaatiirtana waxaan ugu baaqayaa inay dadka cilmiga soo barteen ay si hufan ugu sheegaan oo hagar la-aana marka inagu bulsho ahaan waxaynu diidannahay aynu kasoo horjeednaa waxa talaalka loo yaqaan Een, marka kaasina qayb weyn buu ka ciyaaraa qofka marka horeba inuu ka hortag ahaan uga ilaaliyo een, ku dhicidda viruska laakiin haddiiba tusaale ahaan viruskan poliomolites haddiiba qofkii uu haleelo oo ku dhaco een, inta badan moodo curyaan buu ka dhigaa miseda waxaa jira dadka qaar ka badbaada
aad baad mahadsan tahay waxa weeyaan qofka markuu ku dhaco een, dadka wada curyaan kama dhigo ee, qa- gaar ahaan qayb ka mida inuu qofkii magaranaysa curyaan ka dhigaa laga yaaba dadka qaar ka mida Een, taasi kuma xidhna macnihii ama qofku ma inanba ma inanba Een, da-dana kuma xidhna Ee, tusaalahan waxay ku xidhan tahay immunitygii ama difaacii jirka oo kale qofka hadba siduu yahay ilmaha yar koritaankiisii hore iyo inuu qaatay masaloo kale talaalkii qofka waxa laga yaaba talaalka inuu qaatay laakiin aan u wada dhammaysan marka jirkiisii waxaa ku jira een, dawadii baa ku jirta marka waxa laga yaaba markuu inuu safmar ahaan ugu dhaco oo aanu aanu naafaynin laakiin qofka hadduu bilaa talaal ahaa jirkiisi wuxuu u ban yaalaa markaa inuu viruskaasi dhaawaco oo laxaalaan u geysto tusaalahaan haddaynu soo qaadano kuwa uu safmar ahaan ugu dhaco amaba uu safmareeyo sida af soomaaliga la yidhaahdo een, amaba ka badbaadaba ee, intuu de viruskii soo mara haddana een, aan curyaannimo abadiyan aanu kaga tegin een, kuwaasoo kale saamayn maskixiyana amaba de bulsha ahaana ma ku timaadaa inta badan ma dareemaan waxa weeyaan inta badan qofka marka uu naafeeyo kolley waxa weeyaan waa cudur jirkii oo dhan wada gaadhaya waayo neerfuhu raacaya Een, marka een, oo waayo sababtan qofkii uu bilaad awoodda u noqonaya neerfihii muruqyada saame- s- ee, waraabinayay ayuu saameynaya mar hadduu saameeyana neerfahaasi jirkanu dee neerfuhu ka wada kooban yahay marka qofkii hadduu uu saameeyo laxaajiro iyaga maskaxdina way saamoobaysa waxaa laga yaaba qofkii inuu caqliyan uu u laxaad beelo Een, laakiin qofka aanu isagoo aan naafoobin waxaa laga yaabaa inuu sida jirkiisa kaleba uga badbaaday inay maskaxduna uga badbaado Een, tusaale ahaan iminka oo kale de bulshadii markaynu ka hadlayno een, sida aynu tilmaano aragtiyo kala duwan bay ka qabaan Een, waxaa jiri karayaa een, tusaale ahaan haddii la yidhaahdo ilmihii booliyadii baa haleeshay amaba dee dabayshii baa haleeshay oo ku dhacday hase yeeshee waaba ka badbaadayba qofkii wuxuu noqday sida aynu soo tilmaanay qof aan dee jirkiisii aanu curyaamin amaba aanu naafin ama muruqyadiisii iyo neerfiskiisii aanu taabanin Een, si loola tacaalaya qofkaasoo kale in la fahansiiyo oo laga dhaadhiciyo in qofkan iyo qof ka badbaaday oo dee noloshiisii wadan karaya labada qofba waa lala tacaali karaa karaa waxa weeyaan dadkii horta marka hore qofku uu xitaa ku dhacay aan ku yar noqdo ee uu laxaad tiray in la karantiinimeeyo maaha ee waxa weeyaan in uu bulshada wixii uu la wadaagi jiray uu la wadaago oo ay dadku soo dhaweeyaan oo inaga inta badan dadka laxaadlaawayaasha waa la karantiinimeeya ama waa la iska weynaysiiyaa in la soo dhaweeyo qofkii aanu dareemin inay wax ku dhaceenba n kaasi waa kaa qofka uu ku dhacay isagoo u safmareeyey aanu waxbana noqonin isagu wuxuu u baahan yahay in loo sheego inaanu waxba cudurkan yeelin uu safmar uu maray hadduu safmar ahaana aanu jirkiisa waxba u geysanin sida aanu jirkiisa waxba u geysanin maskaxdiisa aanu waxba ugu geysanin dabeedna uu wadafayo yahay sida dad kalena u shaqaysan karo una noolaan karo tusaale ahaan qofka safmarka noqday aanu ka dhigin naafo oo aanu dee bacteriadii aanu viruskii si fiican aanu jirkiisa wada gaadhin tusaalahan haddaynu soo qaadano qofka ka badbaadayay ee uu safmarka ku noqdo oo kale ma laxaadkiisa caadiga ahaabuu haysanayaa sida caadiga aha ilaahay u abuuray markiisa hore caadiga abuu ahaanayaa mise waxaanu noqonaynu naafa sida qofkan kale tusaalahaan ay lug yaraanaysa ama gacan yaraanaysa ama labada lugood yaraanayaan ama gacmihii dee laxaadkii inta badan uu sidaasoo kale u saameynayo muxuu kaga duwanaanayaa kii kale qofka horta haddii uu sida uu wada qofka uu wada saameeyey masalan oo kale maskaxiyan iyo jir ahaanba uu wada saameynayo oo sidaa jirkiisuba masalan oo kale qof waxaa laga yaabaa afartii gacmood labada gacmood labada lugood iyo muruqyada kale oo jirka o dhanba ay naafoomin baad arkaysaa oo aan kicinba oo la qaado isla markaa waxaa laga yaabaa maskaxiyanna inuu qofkaasi uu u saamoobo ama au maskaxdu ay uga badbaado labadaba way noqon karta qofkan kale isagu ay qayb ahaan laga yaaba inuu ka saameyo waxa laga yaabaa lug ahaan ama labada lugood oo keliya inuu ka gaadho laakiin labadii gacmood iyo maskaxdiiba caadi ay u yihiin kaasoo kale markaa waxa weyaan qof dee labadiisii gacmood caadi u yihiin maskaxdiidina caadi u tahay nolosha qaybaheeda kala duwan qofka uu la wadaagaya dadkii bini aadamka lakiin waanu socon karayno qaar waxaa laga yaabaa inuu dhinac uu kaga dhacay oo kale masalan oo kale tusaale ahaan lug iyo gacan oo kale ay wax noqdeen taasina waxay ku xidhan tahay nooca fayraska saynu sheegnay masalan oo kale iyo awoodda qofka marka hore say ahayd laakiin marka la eego qofkani siduu noqonayo waxay ku xidhan tahay hadba wixii soo gaadhay ama intuu dhaawiciisu gaadhsiisan yahay ama uu laxaadla-aantu gaadhsiisantay wagaag cudurkan waa cudur de muddo badan ba soo jiray islamarkaana iminka bulshada inta badan wadamada soo koraya hamooda dunida saddexaad waxaa layidhaha aada ugu badan bulsha ahaan oo kale si aanu dee naafadaasna ugu keenin islamarkaana ama safmarkan ha noqda ama kan kaleba ha noqde maxaa inta badan tallaabooyina muhiimayna qaadaan ee noloshiisi a wataan amaba ay uga hortaagaan baalki horta talooyin badan baan soo jeedin lahaa tale waxaan usoo jeedin lahaa howlwadanada caafimaadka ee darajaday doonaanba ha joogaan inay dadka wacyigelin siiyaan waayo bulshadeenna marka la eego somalilan ahaan wacyigelin badan dadku ma haystaan oo waxay u baahan yihiin dawooyinka waxay uga baahi badan yihin dadku wacyigelinta marka waxaan odhan lahaa dadka ha la wacyigeliyo oo ha loo sheego horta xanuunkan wuxuu yahay marka hore kow iyo qaababka uu gudbo iyo calaamadihiisa oo qofkii isagoo gurigiisiba iska jooga ilaahay naguma keena hadduu ilmihiisii ka dareemo inuu markaaba la degdego oo uu dhakhtarka ugu dhow geeyo markaas marka waxaan odhan lahaa taasi waxay la gudboon tahay howlwadeennada caafimaadka inay dadka wacyigelin siiyaan meeshii doonanba dadkaasi miyi iyo magaalaba ha joogaan taasi waa qodob qodobka kale waxaan usoo jeedin lahaa bulshadeenna oo number one ay ka tahay talaalka ay diideen inay kasoo horjeedaan talaalku kolley waa laynaga hubaa inta badan oo waa dawooyin dee laynaga hubo oo iyaga laftooda dadka o dham ay wada qaataan waddankeeno keliya maaha hala wada talaalaan oo lahaa dadka caruurta gaar ahaan oo ilmo yar ilmo kasta waxa weeyaan dee talaalka sida u qoran ee wasaaradda caafimaadkuba ay u howlgeliso marka uu dhasho talaal baa loo bilaaba mid afka laga siinayo iyo mid lagu mudoobo oo noocyo kala duwana ka t b da ka mid a kan boolyo imika aynu ka hadlanaa ka mid a kuwa joonisyada keenaa ka mid a kuwo kaloo bakteriya ku jira marka talaalkaasi waxyaaba badan buu isugu jiraa oo benta vaccine baa la dhaha kolley tusaale ahaan iyo qaar kaloo badan lagu soo dari doono kolley marka bentadaasoo kale shan qaybood buu ka kooban yahay xataa tetanaska ku jirta marka inay dadku qaataan talaalka waa number one isla markaana nadaafadana lagu dadaalo iyo waxyaabihii kale la halmaalayo
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdulaahi maxamed cabdi oo magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac dhinaca kalena waryaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa sidoo kale inoo haya warbixin ka hadlaysa sida dhakhaatiirtu ay ula tacaali karto fayadhowrka jirka ama xubnaha dadka uu naafeeyey cudurka dabayshu
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka aynu kaga hadlayno cudurka dabaysha ama boliyo oo toddobaadkiiba hadahay oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a qaybta afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijkeenna waxaynu ku eegaynaa cudurrada u nugul ama xubnaha jirka ee u nugul marka uu ku dhaco cudurka dabaysha sida loola tacaalo iyo weliba mudnaanta gaarka ay dhakhaatiirtu siiyaan annagoo barnaamijkeenna intaynu ku guda jirnana kusoo qaadan doonaa qaybo la xiriira fiisatarabiyada ama daryeelka xubnaha jirka ee markaasi jimicsiga iyo arrimaha kale ee akubaktarka iyadoo toddobaadkana barnaamijkeenna uu marti noogu yahay dr axmed cali xaashi oo ku magac dheer dhaktar wacaaf oo ka howlgala cusbitaalka madiina ee magaalada nairobi waxa uu ku takhasusay cudurrada caruurta iyo weliba daaweynta dhaqanka iyo adeegsiga akubaktarka ee waddanka china oo wax ku soo bartay haatanna waxa uu dhakhtarku ka howlgalaa cusbitaalka madiina ee magaalada nairobi waxaana barnaamijkeenna si gaara uu uga hadlaya aditoorku inay si gaara u saameeyaan marka qofka dabaysha ama booliyadu ay ku dhacdo uu u nugul yahay ayaa haddana waxaa jira qaybo jirka ka mid a haddii ay ahaan lahayd lixaadka qofka dhabarka iyo weliba qaybo kale oo ka mid a jirkiisa oo si gaara ay u saameeyaan islamarkaana dhakhaatiirtu ay noocyo kale ama habab kala duwan ay u adeegsadaan si ay u badbaadiyaan islamarkaana cudurkaasi uusan u halakaynin qaybaha u fiyow qobka haddaba arrimahaasi isagoo ka hadlaya dr axmed cali xaashi dr wacaaf oo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadaladiisi ka mid ahaa sino markaan ka hadlayno polio horta waa sidaa duwale waa inta in badan baad kasoo sheekaysana waa virus viruskaas inta badan wuxuu abbaaraa maaragtay spinal corka ama xangulaha waxaan u naqaano wuxuu ku abbaaraa qeybta u qaabilsan dhaqdhaqaaqa jirka ama muruqyada qaabilsan ayuu ka abbaaraa ee ma abbaaro qeybta qaabilsan dareenka marka hadda waxay ku xiran tahay haddaba meesha spinal corka ama xangulaha qeybta uu kaga dhaco ayay ku xiran tahay hadduu kaga dhaco qeybta qoorta ku taallo oo kale qofku waaba dhimanhaya oo maba neefsan karo kolba waa meel ama gacan bay noqon ama lug bay noqon kolba qeybta qaabilsan ayay ku xiran tahay marka complicationka ka yimaada ama cudurrada nuglaanta ay u nuglaanahayo cunugu booliyada cudurrada kale waxay ku xiran tahay qeybta ay dhaawacday virusku ayay ku xiran tahay hadday qoorta dhaawacdo hadee waxawey maba neefsan karo bacteriyadii iyo wixii oo dhan ba sababka iska fadhiisanahaya cunug waaba dhimanhaya hadda soo deg thorasic qaybta imow xabadka lam waa lami hadday gacan tahay waxa weye gacantaas unbaa maaragtay wax noqonaysa marka organadii areadaas ku yaalay ee booliyadu ku dhacday ayuunba markaas damage gaarahaya hadday noqoto isdifaaci ha noqoto hadday noqoto organka siduu ushaqeynaya ha noqoto waxay ku xiran tahay qeybta maxaan ku rahdaye spinal corka ama xangulaha qeybta ka dhaawacantay areada ka agdhow iyo nerbayaashii meesha kasoo baxahayay ee qaabilsanaa maaragtay dhaqdhaqaaqa inta ay ay xukumahayeen waana baashu way dheer tahay waxay ukala baxdaa dhowr qaybood u kala baxdaa waxay ukala baxdaa maaragtay cervix waxaan ugu yeerna oo kuwa qeybta luqunta ah qayb waxaa jirta xabadka ah qayb oo maaragtay lumbar aan ugu yeerno oo dhabarka ah qayb cox aan ugu yeerno gadaalka saynta sii ah macnaha intaasoo qayba bay ukala baxdaa waxa weye waxaan gullihii waa dheer waa kabsaqad waa waayar dheer marka waayarkaas meeshay dhaawaca ka gaayeen qaybta dhaqdhaqaaqa organadii ka ag dhawaa oo dhan maaragtay ama meeshii ay aan ku idhaahdee organadaas neerbayaasha kasoo xangulaha neerbayaasha kasoo baxa organadii ay dhaqaajinhayeen haddii xangulihii dhaawacmo wayarkii waxa weeye koronto masoo sideynhayo unugiina macnaha organkii ama unugiina ma shaqeynhayo hadda waxay ku xiran tahay meesha ee dhaawacu ka gaaray ama isagoo ka hadlaya habka loo daryeeli karo bukaanada noocaas oo kale ee markaa booliyadu u asiibtana hadaladiisu waxaa ka mid ahaa haddii maaragtay dhaawac meeshuu gaaray ahayd qaybta lugaha maaragtay qaabilsan hal lug ha noqoto inta badan waxa weye laba lugood hal mar booli kuma wada dhacdo hal lug bay kabasoo hal bay ku dhacdaa ama hal bay ku dhacdaa symmetric maaha inta badan booliyada marka hal lug bay ku dhacday damageka hadduusan weyneyn oo kale waxaan isku dayaynaa baalkii kabasoo lugta inaan toosino oo maaragtay operation lagu sameeyo waxaan isku dayaa waxa la yidhaha physiotherapy si nervii loo soo celiyo dib loogu abuuro akubanjarkaasaa kamid a lugta hadday qalloocan tahay haddii la isku dayi karo inta xidid maxaan la yidhaha muruq ka badbaaday qaybta booliya oo lagula xiro muruq kale oo maaragtay lugta ay shaqayso haddii intaas waxyaaba badan baa la sameeya masaaj ha noqoto akubanjar ha noqoto qaliin ha noqoto waxyaaba badan baa lagu samey waxay ku xiran tahay qaabka difomerka ama lugta ay u qalaacata ayay ku xiran tahay iyo shaqada qeybta ka maqan lugta marka haddii aan soo celin karno lugta shaqadeedii ama gacanta shaqadeedii waa inta weeye waxa ugu muhiimsan aan ka qaban karna booliyada qaybta ee fisoterabiga ama sida jimicsiga loogu sameeyo ee qalabka loo adeegsado iyo qaabka ay uga qayb qaadato ee soo kabashada bukaanada cudurka booliyada qaba ee aqoonta gaarka ee arrimaha ku saabsan markaana sharaxaad naga sii okay waxa weeye muruq baa kasoo qaad muruq baa booliyada ku dhacday muruqii waxaa ku dhacay atrophy ama wuu yaraaday shaqa howlgab baa ku dhacay lama isticmaalin waataan ugu yeerno use it or lose it isticmaal ama wuu kaa dhumin marka muruqii baan doonaynaa inuu shaqadiisi dib u qabsado oo lagu soo celiyo kabsoo qaad waad jabtay jab baa lagu saaray waxaad arkaysaa muruqaaga gacanta oo ka yaraaday muruqii kale because maadan isticmaalayna muruqaaga sidoo kale way la mid tahay marka booliyada ku dhacda muruq oo qaybtaas aysan dhaqaaqayn oo aanay jirku isticmaalayn muruqii waxaa waaye wuu baaba'ahaya ama call atrophy baa ku dhacahaya wuu yaraanaya marka waxaan isku dayaynaa bal muruqii atrophy oo ku dhacay ama hawlgabka noqday inaan hawshiisi ku soo celino marka neerbayaashii inaan stimulation ku samayno waa kumajir annagoo isticmaalayna tootoosintii ama mishino annagoo isticmaalayna kullayn kuba kubo annagoo isticmaalayna iyo adigu waxyaaba tiro badan xataa mararka qaarkood waxaa leeyahay muruqa hawlgaba inta la gooyo meesha laga gooyo muruq kale oo shaqadiisa kala qaban kara lagu dhejiyo labadii qaybood si uu shaqaysto lugtii intaas waxyaaba badan intaasoo waxaa waaye tulis baan isticmaali karnaa kaasi wuxuu ahaa doctor axmed cali xaashi oo ku magac dheer erta wacaaf oo ka howlgala cusbitaalka madiina ee magaalada nairobi waxa uu ku takhasusay cudurrada caruurta iyo weliba daaweynta dhaqanka iyo adeegsiga acubacturka ee wadanka china oo wax ku soo bartay barnaamijkeeni dhegaystayaal maanta intaa haynoo joogo intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo yaasiin ciise wardheere aad buu mahadsan yaha warbixintaasi nooga soo diray magaalada nairobi dhinaca kalena magaalada garoowe haddaynu u kacno caruurta uu ku dhaco cudurka dabayshu ma helaan daryeel caafimaad gaar ahaan puntland oo ka mid ah meelihii ugu dambeeyey ee caruur ku nool soomaaliya laga helay kiisas cusub oo cudurka dabaysha ah waryaheena magaalada garoowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixinta ku eegaya kiisaska la xiriira caruurta ay ku dhacdo cudurka dabaysha ama booliyada ayaa ah mid aad u yar deegaanada puntland iyadoo saddexdii sano ay ugu dambeysay la diiwaan geliyey ilaa saddex kiis haddaba arrimahaasi ayaa keentay in la waayo daryeel gooni ah oo ay helaan caruurta cudurka dabaysha ay saamaysay wasaaradda caafimaadka puntland daryeel ceenke ah ayay u fidisaa dadkaasi waxaana arrintaasi weydiiyey cabdirasaaq abshir xirsi cabdirasaaq garweyne madaxa tallaalada wasaaradda caafimaadka puntland runtii ma jiraan de ilmo meel ku urursan oo leeyahay ilmahaasu bool yaa wada naafaysay oo meel ku xaraysan ma jiraan ama meel ku urursan oo la yaqaan ma jiraan ilmo badan oo naafa ah waa joogaan cudurro badan oo naafada keenaana waa jiraan oo aan keliya boolyada ahayn marka de cunugaas wuxuu lamid wuxuu lamid ilmaha kale oo naafada qabuu la mid yahay ilmo badan waxaa jira ama lugta ka curyaamay ama gacanta ka curyaamay haddana wax barta marka waxaa laga yaabaa inuu la mid yahay laakiin mid gaara ama waxbarasho gaara ama soocnaan uu ka soocan yahay ilmaha kale oo naafada qabaay ma jirto waxaa aad loo tilmaamaa caruur badan oo ay naafaysay dabaysha xilliyo hore iyagoo aan la siin tallaalka ka hortegista balse haddana aan la caddayn dhab ahaan arrintaasi islamarkaana iyagoo naafo ah jooga magaalooyinka talada guud oo aan bixinaya waxay tahay hadduu jiro naafo ilmo hooye haysata ilmo naafoobeed ay haysato waxaan ku talin lahaa keliya inay la xidhiidho dhakhaatiirta la xidhiidho ku takhasusay cudurrada caruurta runtii oo ay tala badan ba siinayaan iyo waxyaaba badan oo maarata anfacayay siinayaan marka inay la xidhiidho mar walba la xidhiidho dhakhaatiirta caruurta ayaan kula talin lahaa tirayaraanta iyo waalidka oo aan la xiriirin goobaha caafimaadka xilliyada la arko astaamaha cudurka dabaysha ayaa keenay in aan dalka laga hirgelin xarumo lagu daryeelo oo gooni ah gaar ahaan arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada dadkaasi arrintaas waxaan mar kale weydiiyey cabdirasaaq garweyne ma jiro qorshe gaar u ah ilmaha ku dhacda boolimarka ma badnaba ma badnaba marka sida cudurrada kale oo wadanka ku badanoo kale oo qorshaha loo suubiyo kale isagoo qorsho uma leh hal cunug ama laba cunug baa laga yaabaa inay sanadka ama saddexii sano ama afartii sano mar la sheego wuxuu ku badan yahay runtii dhinaca koonfurta soomaaliya ku badan yihiin caruurtaasu oo nambarka hadda la sheegaa xoogaa uu saa'id yahay oo waddankeena marka qorsho gaara oo loogu talagalay ilmaha ku dhacda xanuunka boolida ma jiro wasaaradda caafimaadka puntland ayaa ugu baaqaysa waalidiinta inay xoogga saaraan tallaalka ka hortegista cudurka dabaysha ee la siiyo caruurta da-doodu ay ka hooseyso shanta sano runtii waa cudur xun ilmahana naafeeya sidaad lawa socotaan howlo badanna laga hayo wadanka marka ilmahaas markii xanuunkaas ku dhaco dee malaha daaweyn malaha dambe ee wuxuu leeyahay ka hortag marka uun in la- in uun reerkii markaa ee, masiibadaas ku dhacday ama cununkii masiibadaa ku dhacday ee, uu la xiriiro dhakhaatiirta iyo dad kale oo ee, sidii magaranaysaa loogu samayn lahaa tala bixin iyo wax lamida maahane maareyn gaara iyo hab gaara uu leeyahay ma jirto laakiin nuux muuse birjeeb v o a garowe
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a maalinta isniinta ee bisha noofembar ay noqonayso afariyo labaatanka waxaa idaacaddan v o a ay bilaabi doontaa baahinta sheeko taxane ah oo ifdiimin doonta qaybo ka mida waayaha dhaqanka iyo taariikhda soomaalida qaar ka mid ah sheekadaasi oo la yidhahdo lama huraan waxaa sameeyey cabdulqaadir maxamed mursal waxa uu u warramay waryaheena maxamuud mascade oo dhowaan kula kulmay cabdulqaadir maxamed mursal magaalada minneabolis waxayna kala sheekaystay duluucda sheekadan lama huraan
waa tahay cabdulqaadir e, dabcan e, inta badan waxaynu barnaamijka maanta kaga hadli doonaa e, sheekadan lama huraan balse marka ugu horeysa cabdulqaadir waxaad iga warantaa e, sheekadan lama huraan goorma ayaad culisa aad iyo aad ayaad umahadsan tahay mascade sheekadan haddii aan kaaga waramo een, waxay ka dhalatay een, heshiis aniga iyo wakaaladda wararka ee qaramada midoobay ee irin aan wada gaarnay ayay horta ka dhalatay Een, hase ahaatee fikirkeeda waxay ahayd mid aan u madax bannaanahay marka sheekada lamuraan waxay ahayd een, mid ka tarjumaysay nolosha soomaalida ee maanta waxaana dhihi karaa walow sanadkii labada kun iyo lixda ay sheekadaasi ay timid hase ahaatee wadcigii ama waxyaabihii lay waktigaasi ilaa iyo maanta waxba iskama bedelin oo sheekada goor walba iyo wakti walbaba waa ay bixi karaysaa E, waa gartay dabcan e, waxaad tidhi waayaha ay ka hadlaysay e, ilaa iyo hadda way taagan yihiin aragtida ama cabirka ay bixinayso oo aad adigu sheekadan ku fadhiisisay maxay ahayd Een, sheekadan markaad eh, dhegaysatid amaba dadka badan ee dhegaysan doona waxa ay ka heli doonaan waxyaabo badan oo ay soomaalida maanta ay ku xasuusan yihiin kuna xasuusnaan doonaan waxa weeye sheekadu waxay salkeedu u ahaa amaba aan uga dhigay een, eh, fadhi uga dhigay oo ay ku socotay markii laga saaro cinwaanka lama huraan ee aan sheekada siiyey waxa ay ku socotay sheekada magaalo amaba tuulo lagu magacaabo tubcaano tuuladaasi tubcaano waxay ahayd tuulo ay dadka oo dhan ay wada degan yihiin tuuladaasi eh, ma lahayn waxa lagu magacaabo qabaa'il ama qabyaalad een, kala sarrayn takoor eh, midna ma lahayn waxay ahayd tuuladaasi dadka ku nool dad iskaashta oo wada shaqeeya oo wax walba ay ka dhexeeyaan oo nabad ku wada nool oo si raaxa leh ayna ugu nool meesha magaceedana waxaad ka garan kartaa markii la leeyahay tubcaano waxaa weeye een, waddadii caanaha iyo nabadda ayayba qaadatay tuuladaas marka dadkeeda waxa ay ay badanaa ka shaqaysan jireen een, beeraha tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha labadaba waa ay lahaayeen marka waxay ahayd dad iska kaashta labada dhanba sidaa u shaqeeya iyaga oo sidaasi ku jira oo noloshaasi haysta ayaa waxaa bilaabmay dagaalkii sokeeye ee soomaaliya ee markiisi horena jabhadaha lahaa markii dambena u bedelmay dagaalada sokeeye marka mascadow waxaa dhacay een, tuuladiisa u deganayd ee nabadda iyo raaxada qabtay ayaa waxaa bilaabanaya laba jabadood amaba laba qayb oo dagaalamaya ayaa qaybi intii la soo jebiyo ayaa waxay sii dulmartaa tuuladii oo markaana wixii yiilay oo eh, dadka kayd ahaan ay u haysteen haddii ay xoolo yihiin iyo haddii ay yihiin raashin iyo haddii ay yihiin waxyaabo kasta een, way sii dhacaan wayna sii birilaqaystaan wayna sii baabi'iyaan oo wax walbaa loo geystaa kufsiga ha dhihin eh, dhaca ha dhihin markii ay gudbaan qoladii kaloo eryoonaysa qoladaas baa ayadana soo marta tuuladii meel bariin u ah Een, labadii qolo xagga xagga isu ceerinaysa qoladii da- qoladii hore la ceeriya hadda marlabaad ayaa wax soo ceerinaysa oo qoladii wax ceerinaysa markeeda lasoo jebanaya tuuladii soo maraysa tuuladii markii ay u adkaysan waayeen dadkeeda oo dhibaatada ay s- ay- ay- ay badeen dadkii dagaalamayay oo oo ay waxay sameeyaan garan waayeen ayaa oo ay faqriyeen tuuladii oo hadda wax kasta waa laga dhacay oo dad faramaran bay noqdeen oo beelihii yacni nolol ma jirto tuuladii marka waxay bilaabeen da- waxay bilaabeen dadkeedii in ay ka qaxaan oo ay u kala qaxaan yacni dhinac walba oo ay tegi kareen waxaa dhacday markaa kadib dadkaasi meelihii ay u qaxeen bay waxay kala kulmayaan tii ku haysatay tuulada oo dardaryada iyo boobka tii ku haysatay baa waxaa uga sii daraan doonta ee, meeshii ay u qaxeen oo ah barakac halkii ay ku barakaceen oo meelihii ay degeen ba haddana waxay noqonaysaa inayan shaqo ku haysan saboolnimo iyo fakri cudur iyo caafimaad daro jahli iyo caruurtoodii dhibaato badan bay kala kulmayaan oo ay dheertaa weliba kufsiga iyo habeen usoo dhaca iyo dhibaatooyinka kaloo lagu hayo oo aada maxay marka eh, dadkan maadaama ay qaxeen sida aad tilmaamayso oo dhibaatada ay ku jirto dabcan waxaad cashir ka bixinaysaa sidaan dareemayo wixii ummadda soomaaliyeed dalkii soomaaliyeed ka Mhm.
dhacay Eh, marka eh, dadkan waa kuwan qaxay oo aad sheegayso dhibaatada la kulmay maxay samaynayaan deeta kadib oo riwaayadda ama sheekada laga dhex arkaya waa su-aal muhiim ah lanna waxay ka mid tahay fariimaha ay gudbinaysa sheekada oo muhiimka ah Een, dadkii qaxay ee ka qaxay ka barakacay ee tubcaano oo dhibkaa kalena kala kulmay barakaci iyo meelihii ay degeen waa waxa markii ay u adkeysan waayeen kufsiga iyo dhaca iyo shaqala-aanta iyo wareerka iyo jahliga iyo cudurka marka ay u adkeysan waayeen bay waxay bilaabayaan inay isu yimaadaan oo ay tashtaan oo ay ku tashtaan war wax walba aan qabne aan meesha iskaga guuro oo aan ku noqonno tuuladii tubcaano ee aan ka nimid tuuladaasna aan dib sidaan ugu dhisi karno aan is- aan u dhisno Een, waxaa bilaabanaysa markaa een, qaybihii u horreeyey ee ku noqonaya tuuladii tubcaano tubcaano marka dadkii degay oo markaa dib ugu noqday baa waxay samaynayaan guddiyo aada u qiimo badan oo ka kooban een, odayaal haween dhalinyaro markaa waxay bilaabayaan in ay ka tashtaan bal inay dib u dhisi karaan tuuladii noloshii oo dhan bay waxay u bilaabayaan dib waxayna ay ku ballamayaan in marka u horreysaba tuuladaasi aan hub lala soo gelin oo wax hub ah aan lala imaan waxaa kale ee ayagu laftooda ay, ay ku ballamayaan inayan samaysan wax hub ah oo muujin kara in, in dagaal uu dhasho ama dagaal la isugu yimaado xataa waxay ku ballamayaan haddii hubkaasi een, tuulada lagu fasaxo in tuulada laftigeeda ay kala noqon doonto qayb qayb u- u kala baxsan marka tuuladaasi way dhismi doontaa oo tubcaanay ku soo noqon doontaa oo noloshii iyo wax wax walba ayaa meesha ka abuurmi doona oo waxyaaba aada u muhiim ah waa garta Eh, cabdulqaadir marka eh, marka aad sheekadan curinaysay ee xulatay eh, aragtida noocaasa ee tuulada tubcaana la yidhaahdee shalay la wada deganaa ee dhibaatadu ka dhacday haddana dib loo dhisayo oo dib loogu soo wada noqonayo waxa aad rabtay dadka inaad barto ama cashirka meeshan aad doonaysa inaad ka gudbisahay muxuu ah Een, riwaayadda lama huraan sida aad ka arkayso ama aad ka garan karto een, cinwaanka ay sidato lama huraan horta lama huraan waa dalkii waa meeshii la isugu imaan lahaa ee la wada dhisan lahaa fariinta ay gudbinaysaa waxay tahay Een, in ay dadku ay intay dib u xisaabtamaan oo ay ku noqdaan dhulalkii ay ka kala yimaadeen oo een, eh, oo ay dib markaasi ay wax u dhistaan waxaa kale ay dhiiri gelinaysaa in dadku dadka fikeraahi in ay dhibaato kastaba ay ka gudbi karaan oo dhibaatada maanta ay taagan yihiin ay ku bedelan karaan berito inay helaan nolol la mid ah nolosha caalamka uu ku nool yahay oo ah inay nolosha caafimaad ka dhistaan tacliinta dhistaan oo warshado dhistaan oo waddooyin dhistaan garoonno diyaaradeed ay dhistaan oo dadka aan rabaa inaan fahamsiiyo haddayna kalsooni jirin inaanu tuulana dhismi karin dalna dhismi karin gobolna dhismi karin dadka waxa weeye in ay wax walbaba sida aad ka, ka arki doontaan amaba aad ka dhegeysan doontaan lama huraan dadku in ay fekeraan oo isugu yimaadaan tala mid ah inay nabad ku wada noolaadaan oo ay kala dambeyn yeeshaan oo ay tanaasulaad yeeshaan oo ay garbaha isqabsadaan taas keliyana in lagu heli karo ee nolosha adduunyada maanta ka jirta si aan ula sinaano haddii aanu nahay soomaali Eh, waa gartay dabcan mana rabo inaan sheekada ka hor dhaco dadweynaha eh, uu dhagaysan doono aan gebagabada u sheego laakiin sidaan kaa dareemayo eh, waxay u eg tahay in ugu dambaynta lama huraan ay tilmaan bixinayso ah in dal nabaday dad isjecel ay halkaa ka soo baxayaan waa sidaa u sheegtay waxaa weeye lama huraan iftiinka ay bixinaysaa waxay tahay in ay dadku helaan nolol nabad iyo dowladnimo iyo kala dambayn iyo isxukun iyo in la ismaqlo waxa weeye sheekada markaad aragto dadka jilaya maalan oo waxay ka kooban yihiin qoysas odayaal odayaal hadda odayaal dhab ah oo ka talinaya nabadda iyo nolosha iyo waxqabadsiga iyo wa- iyo- iyo- iyo- iyo wax kastoo faa'iido u lah ayaa ayaa ku jira marka waxa weye dadka oo dhan haddii ay sida fariinta ay bixinaysaa lama huraan lagu dhaqmo dalkii soomaaliya dib buu usoo noolaaday E, waa tahay cabdulqaadir marka haddii aan dhinaca jilliinka oo kale aanu nimaano e, dabcan dad fara badan baa ka qayb qaadanaya ayaa tiri E, haddii aad e, tilmaanto maadaama barnaamijku uu hordhac u yahay e, lama huraan oo idaacadda v o a baahi doonto dhowaantan dadka jilayaasha ka qayb qaadanaya yaa ka mid oo aad ka sheegi karta Een, jilayaasha een, lama huraan waxaan ah, waxaan dhihi karaa een, waa jilayaasha een, ugu sarreeya waa wax jila ee soomaaliya oo aan fursad u helay inaan kula kulmo magaalada nairobi ee dalka kenya Een, waxaana ka mid a een, cali dhoof oo dadku dham ay wada yaqaaniin waxaa ka mid a xaynoosh waxaa ka mid a khadiija foodey een, cabdigaab faarax boorama ayaa jilaya ah, faadimo indhoy waxaa ka mid a nin yahoo een, mukhtaar lahajado badan oo afka soomaaliga ah ayaa lagu jilaya horta oo aan ahayn hal lahajad kaliya maaha maadaama dadka nolo- dadka laga hadlaya ay yihiin ummaddii ay tahay marka ninkaasina waa ku jira waxaa ka mid a nin yaho macalin bisbaas aan u bixiyey waa suldaan girgira ayuu ku magac dheer yahay Eh, waxaa ku jira haddii aan la idmaayo een, hodan oo idana gabadh caan oo hataa fanaanad ah oo een, ka mid ah waxaa ka mid a een, gabadha caanka ah oo faadimo muuse wanaag ay- ayaa ka mid ah oo iyadana maaragtay kaalimo waaweyn ay qaadanaysa caruur yaryara ku jirta caruur yaryara oo wax ka jilaya ku jira waa noloshii waa waa tuulo dhan degmo dhan oo la isugu imaanayo oo wax laga- lagu qabanayo marka waxa weye dadka jilayaasha ugu wanaagsan ee wax jila ayo midda kale waxaan intaa kugu daraya jilayaashan een, eh, waa kuwii jili jiray barnaamijyo aad iyo aad muhiim u ahaa oo soap opera amaba daraamooyin noocan oo kale ah waxaa kaloo ku jiraan kuu sheegaya ay aad een, een, sheekada sii iftiiminaysaa Een, dhinaca beeraha markaanu ka hadlayno dadkii oo iskaashanaya oo masalan noloshii soomaalida ee beeraleyda lagu yaqiinay ayaan kuwa soo qaadaya oo ah masalan eh, nin hebel baa maanta een, qaba abuur dadka deegaanka o dhan baa ka wada qaybgelaya oo beertii la abuuraya nin hebel baa maanta qaba een, eh, beer shafaal oo lasoo ma- ma- mirihii in lasoo lasoo go- lasoo gooyo dadka deegaanka oo beeraleyda ka wada qayb qaadanaya oo wada wada meesha ka- ka wada qayb qaadanaya oo noloshii beeraleydu dhabta ahayd baad arkaysaa waxaad arkaysaa kale dad kale oo iyaguna ka mid a dadka la deriska ah tubcaano oo aan laakiin ka tirsan tubcaano oo xoolo dhaqatada ah yaa waxay bilaabayaan markii oo jilaalka inay xoolahooda u soo raraan dhinaca tubcaano oo ay daaqsimo usoo usoo usoo aadaan si guud tubcan waa meesha waad ka hadashaba meesha nabadda iyo barwaaqada kusoo idlaan doonta ayay noqonaysaa cabdiqaadir marka e barnaamijka idaacadda v o a ayaad ugu talagashay inuu ka baxo waktigan oo aad dabcan doonaysaa in laga baahiyo e maxaad ku xulatay amaba aad ku go'aansatay in idaacadda v o a barnaamijkan lama huraan ay baahiso Een, barnaamijkan eh, lama huraan maadaama uu yahay barnaamij aad iyo aad u qiimo badan oo hadda wakaaladii eh, qaramada midoobey ee irinna ay lacag badan ay ku bixisay oo idaacadaha kale ayaan fursad u helin in ay eh, wada baahiyaan amaba dadku u wadan helin waxaan ugu doortay eh, idaacadda v o a xiriir een, eh, iskaashi oo runa inaan wada samayno si een, agabka noocan oo kale ah uusan u dhiman amaba u lumin maadaama idaacadda v o a ay tahay idaacad meel kasta laga dhegeysto oo qof kasta oo soomaaliyeed uu heli karo fursad uu ku dhegeysto marka maadaama idaacad caalami ay tahay ayaan waxaan jeclaystay een, eh, fursadna ay ii noqotay inaan idhaaho eh, idaacaddii ha isticmaasho een, agabka agabkan oo aan isfilayo inuusan een, meel dhow ku dhici doonin
dhegeystayaaalkaasi waxau ahaa cabdulqaadir maxamed mursal oo maxamuud mascade ugu waramayay magaalada minneabolis waxaa naga xasuusinahay in laga bilaabo bishan afar iyo labaatankeeda habeen kastoo isniin ah oo ay salaasa soo gelayso aad barnaamijkayaga dabaysha iyo maaweelada raacsan ku maqli doontaan taxanaha sheekada lama huraan ee cabdulqaadir maxamed mursal uu sameeyey oo in muddo ah inoo socon doonta
haw dhegaysin wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad barnaamijka wacyigelinta dabaysha kala socotaan hadday ku seegaanna waxaad kaba- ka daalacan kartaa bartaan ku leenahay internetka ee v o a somaly dot com haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dareenka dadweynaha oo ku saabsan khilaafka madaxda dowladda soomaaliya waxaa magaalada muqdisho kasoo diray kasoo dirtay aan idhaahday wariyaheenna saynab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada muqdisho anigoo ah saynab abuukar maxamed waxaan ku suganahay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho qodobkan dhegaystayaasheenna aan la wadaagayno ayaa ah khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u dhexeeya oo haatan gaaray meeshii ugu sarreysay ee su-aasha ugu horeysaan idiin weydiinaya martida barnaamijkana waxay tahay sideebaad u aragtaan xiisada siyaasadeed ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u dhexaysa iyo saameynta ballaaran uu xildhibaanada ku yeeshay si walbuu khilaafka kusoo bilowday Een, waa mahadsan tahay waanu ku dhownahay martida ba- barnaamijka magacaygu waa xayir cali rooble intaa khilaafkan waxaan u arkaa horta wax cusub maaha wax nagu cusub ama soomaaliya ku cusub isqa qabsigan macnaha waa wax horey usoo jiray Een, waxaan isleenahay wadadii hore unbay raacaysaayoo markii ay madaxdu isqabsadaan haddii xildhibaanadu weligood way kala safan jireen gruubba gruubkiisuu raaci jiray ninba dhinaciisa Een, marxaladani waxaan isleeyahay inaysan wax ka bedeli doonin kuwii hore waa wax hore oo aan aragnay waxaa layidhi laba marood meeshay ku dagaasho cawskaa ku baaba'aa haddii madaxda ugu sarraysa dalku ay isqa qabsato macnaha waxaa cakirmaya howlaha iyo danta iyo arrimaha dadka soomaaliya qof walbana asagoo tiisa keliyaha eeganaya ayuu wuxuu rabaa in uu ku dumiyo midda dalka
fikirkaas mid ka duwa miyaad qabtaa mise waad ku raacsan tahay waa mahadsantahay wax- magacayga waxaa la yidhaha madiine maxamed fikirkaas waa ku raacsanahay waxaan soo- dadweynaha haddaana waxaan iska- ku wada midaysanahay hadday nimanka weyn ay lagdamaan madaxa isla galaan in dadka shacabka iyo nabadda yara soo ifayda noo soo ifayday ay sidaas ku baaba'do adiga maxay kula tahay mahadsan tahay waanu ku dhownahay magacaygu cabdifataax maxamed cabdulaahi fikirkaa waa ku raacsanahay laakiinse dareenkayga iyo dareenka dadweynaha haddaan fiiriyo dareenkayga waxaan dhihi lahaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha uma fiicna isqaqabsigooda bulshada wax badanaa ku lumaaya waxyaabaha hore ay soo qabteen waa dhici kartaa inay ka buraan ama ka halaabaan xiriiraa dhici karta inay ka halaabaan dareenka dadweynahana maalmaha ama dadweynaha waxay isdhexmarayeen in oo ra-isul wasaaraha iyo madaxweynuhu isqaqabsanayaan oo isku haystaan qodob yar isku fahmileen waxaan dhihi lahaa dareenka dadweynaha ra-isul wasaaraha iyo madaxweynuhu inay fahmaan ugu baaqaya ha waad ujeedaa fikradahay kala qabaan een, dadka kala qaybgalaya barnaamijka maxaad ku biirinaysaa waad mahadsantahay waanu kusoo dhaweyneynaa barnaamijka maanta aan ka qayb galayno magaciiguna waa maryan axmed cali waxaan ku biirin lahaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay heshiiyaan ay mowqifka dadweynaha iyo shacabka oo maatada dhibaataysan ay wax u qaban lahaayeen inay hadda xilliga hadda lagu jiro ay isqabqabsiga iska daayaan dowladdii annaga hadda noo soo iftiimi lahayd ee meesha wadankoodii ay wax u tari lahaayeen ay dadkoodii iyo wadankoodii iyo muxuu ahaaye sheeg shacabkan dhibaataysan ay samata bixin u suubin lahaayeen waa kan hadda meesha baarlamaanka hoostiisa kuwa ku nool cid u fiirinaysa inaysan jirin maato masaakiine oo qaxootiya oonan haysan roob meelay ka gamaadaan cunto aysan haysan marka waxaan ku ra'yigayga waxaan dhihi lahaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay heshiiyaan ee wadankaana siday wax ugu qaban lahaayeen waa tahay Ee, ma tahay marka in ee, tanaasul ay la yimaadaan oo danta guud ay ka hormariyaan ee, midda gaar ahaaneed Een, haa waa midda keliya oo la la'yahay macnaha qof soomaali ah ee maanta mas-uuliyadda dalkan ka haya ee u tanaasula macnaha een, arrimaha dalka iyo dadka Een, si- sida farmaajo kale markii uu arkay waxyaabaha wadanka ka socda in uu u tanaasulay dhibaato dalka ay gal lahayd Een, ruux ku daysada ayaanu raadinaynaa xilligan oo aan u baahannahay in la qiimeeyo marka isqabsiga uu yimaado labada qofood marka ay wax isku qabsato in ay fiiriso ayadoo teeda aan eegaynin tanta dalka iyo dadka midda shacabka in ay fiiriyaan oo ay tanaasul sameeyaan ayaan ku codsan lahay Ee, ma tahay inay tanaasul sameeyaan labada mas-uul madiina waa tahay sidaas inay labada qofood ay qof tanaasul samaydo een, baarlamaankuna waa- aan dadka da- baarlamaankuna wuxuu shacabku madax u yahay oo mxnaha shacabku uu ta- matalaa baarlamaankuna iyaga ruuxooda sida ha isku dhaameen waxaan kuleeyahay een, ha isbedel ha- isbedel ha sameeyeen dhinac ha isku raaceen een, mucaaradka badan saaidka hanaga joojiyeen anagoo shacab hadaan nahay meesha anagaa ku baaba ku dhibaatoonayna ee baarlamaanka laba mid ha soo galo inuu heshiiyo oo heshiiskaas intay heshiisya dhinac isku maraan inaan shacabku inta kaca uu- uu albaabada intuu garaaco guryaha waxaan ku leeyahay aan ku- ku dhagaxyeen inaan ku dilno labadaas mid ha sameeya anigu ma dul qaadan karna siday waxay samaynayaan ma la qabtaa fikirka maamaday qabto oo ah in baarlamaanka oo midaysan arrintaa go-aan uu ka gaaro waa waa waa la qabaa inay baarlamaanka oo midaysan arrintaa ka gaaraan go-aan oo go-aan geesnimada ka qaataan baarlamaanka saasay tahay baarlamaanka dhexdooda baa qaar qabaan inay brem ministerka ridaan qaarna waxay qabaan inay brem ministerku joogo waxaa fiican inay een, kuwa brem ministerka rabaa cod intii loo qaado cod intii loo qaado kuwa brem ministerka raba iyo kuwa aan rabin markaas brem minister cod oo loo qaado aqlabiyada kadibna haddii ku- haddii ku guuleysta kaga baxo brem ministerku meesha haddii kalena uu sida ku joogo haddii sidaa ku guuleysta joogo marka codha lagu kala baxaa cod ha loo kala baxaan leeyahay
anigana waxaan dhihi lahaa haddii baarlamaankii uu hadda sida isku qabqabsanayaan ay yihiin waxaan isleenahay in codaynta la badiyo haddii muxuu ahaa codaynta la badiyo in lagu kala bixi karo ama ra-iisul wasaaraha uu tanasul uu subin karo uu leeyahay aniga maadaama uu shacabkii iyo baarlamaankiiba ay leeyihiin muxuu ahaa isheeg halagu kala tanasul go-aankaas inuu qaata aniga qabaa ra'yigeyga haddiiba baarlamaanka uu arrinta ku kala qaybsan yahay sidee xal loogu heli karaa arrinka Baarla- haddii baarlamaanka uu kala qaybsan yahay oo laleeyahay laba qaybood uu u kala baxo waxaa xal loogu kala heli karaa in muxuu ahaa ii sheeg annaga aan dadka sheegeyntaan waxaan lahayn annaga soomaali ahaana in odayaashii shalay dhaqameedka ahaa oo beelaha soo kala xulay in haddana la keeno meesha maslaxa iyo sida loo raadiyo soomaali ahaan haddaan nahay dhaqanka laga fiiriyaa Haa.
xayir haddii aan fikirka ku siiyo eh, waxa- waa- waad ujeedaa dooda waxay leedahay dhankii dhaqanka ha loo laabto hadda taladii dhaqanka inaan looga maarmeyn ma u muuqataa haa haddii macnaha baarlamaankii uusan fiirinaynin wadadii saxdayd uusan fiirinayn oo codkii cod aqlibeedle aysan ku ansixinayno haddii ra-iisul wasaarihii macnaha ay baarlamaankii ay xoogaa taageersan yihiin kuwana madaxweynihii ay taageersan yihiin oo ay rabaan mooshinkii inuu hirgalo kuwana ay rabaan mooshinkii inay macnaha aan la keenin oo ay taageergaraynayaan macnaha in la fiiriyo tirada labada dhinac in la fiirsho oo markaasi haddii in kuwa ra-iisul wasaaraha in taargedgaraynaya ee kuwa kale ay ka badan yihiin baarlamaanku go-aan uu ka qaata aqliyadeed aa loo baahan yahay haddii marka in- intaasi aysan dhicin oo oo- oo baarlamaankii xataa isaga laftigiisa uu- uu uu jahwareer ku jiro oo dhinac uu raaco uu laayahay in haddee arrinta soomaaliyeed waxay noqonaysaa tanaasulna uusan jirin haddee in gadaal loo laaban doono saas way ila tahay dhaqankii la aado odayaasha dhaqanka ay soo farageliyaan maxaad ku biirin lahayd madiina waxaan ku biirin lahay dhaqan nin yaqaanba male maanta soo xile- ay soo xuleenay waxooda qabsadeen oo oo nin kastaba xildhibaan helaa dhaqankii ugu dambeeyay nin oda xiriiriyay iyo nin oda soo dhaweeyay midna laba arko qof kasta oo xildhibaan ka mid ah iyo qof kasta oo madax ka mid ah odayaasha irdahay ka xirteen marka oda dhaqameed waxuu maanta tan ka qaban kara male waxaan u sheegaynaa xildhibaanyada xildhibaanyada wadanka haddii si wax u qaban kara hees casinoon ka kala tageen meesha haddaan kusoo geliyo cabdifataax waxaan ka qabaa firaddiida markii oo dhib yimaado waxaa loo laabtaa ilaahay iyo rasuulkiisa furaddu ilallaahi wa rasuuluhu biilah yidhi marka waxaa- waxaan jeclaan lahaa in culamaau diinka loo fiiriyo arrintan oo oo wadankii diinta laga eego haddii ay taas aysan noqonayn ay diinta aysan xaggeed ka eedayna xag dastuuriyeen in eegaan baa qabaan dastuurkay degsadeen marka ugu dambeyn adiga fikirkaaga xalka maxaad u aragtaa xalka waxaan u arkaa in jeclaysi la iska daayo in la arko la fiiriyo la raaco midka danta dalka wax u qabanaya haddii aan la raacin oo ay noqoto nin jeclaysi dalka soomaaliya wuxuu noqonayaa nin kastoo madaxaaga mayrax ku xiro dhanka xalka maxay kula tahay madiina dhanka xalka waxay ila tahay in dhibaatada hadda taagan waa in la joojiyaa Een, xildhibaanyadu waxaa la rabaa ay xildhibaan u noqdeen markii ra-iisul wasaarihi madaxweynuhu isku dhacaan inay xal keenaan oo ay xal degdega gaaraan Een, intay was- ee, madaxweynihii ra-isul wasaarihi wax u qaban lahaayeen wax kala qaban lahaayeen wax kala maslixi lahaayeen iyagaa mashquul isku noqday marka waxay xildhibaan ku yihiin danta dadka iyo intay madaxda kale ay iyagu soo magacaabeen inay wax ka qaban karaan oo ay meel kala saari karaan intaasna ma aysan kala saarin nin kastaba dantiisoo fiirsaday hadda anaga haddaan nahay shacab waa inaan ma- madaxa meyrax ku xirno maanta aan danteena aan ka fikirna aan soo geliyo cabdilfataax maxaad u aragtaa xalka xal waxaan u arkaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay guddoomiyaha baarlamaanka inuu heshiisiiyo oo isku geeyo sida hadda ka hore dhacday oo si fiican loo heshiisiiyo baarlamaanku in arrintan ka fadhiisto oo kuwada dhameeyo nabadii heshiis marka sheekadii baarlamaanka laga baxaad leedahay haa shirkada baarlamaanka laga baxo oo madaxweyne ra-iisul gaar ah u fadhiistaan ha xaliyaan ha xalliya arrintan maryan adiga xalka muxuu kula muuqdaa xalka anigu wuxuu igula muuqdaa haddaana hadda had- annaga aan xal gaarin ama aysan dadkii madaxda noo ahaa aysan xal gaarin annaguna wax noo toosaya ama wax noo hagaagaya midna ma jirto marka waxaan leenahay maadaama ay madaxdeena ay yihiin inay heshiiyaan ay muxuu ahaa ii sheeg ayagaa noo madax ah wadankaana ay xaliyaan annaga baarlamaankan iyo xildhibaan iyo balaayo intay iska daayaan labadooda xal gaari karee xal ha noo keenaan waad mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen xayir cali rooble madiine maxamuud cabdifataax maxamed cabdulaahi iyo maryan axmed cali oo dhammaantood ka qayb galayay barnaamijka dareenka dadweynaha aad baad umahadsantahay sidoo kale waa mahadsan tahay aad baad u mahadsantahay
intaasna waxaa inoogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada muqdisho ha moogaanina inaad toddobaadka dambe la socoto barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo in aad fursad u hesho inaannu ka soo tabinno magaalo aad ku nooshahay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsantay saynab abuukar maxamed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi dareenka dadweyne halkaad kala socoteena waa v o a idaacadda habeenimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a baxda siddeedda ilaa sagaalka fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxa aad waxaan ku celinaa midda toddobada fiidnimo ilaa siddeedda socota oo mararka qaar aan wax ka bedelno ama wax cusub ku soo darno laakiin habeenka isniinta ee salaasadu soo gelayso waxaannu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celis ahayn oo ka hadlaya cudurka dabaysha iyo arrimo la xidhiidha iyadoo ay garab socdaan qodobo kale oo aan ugu talagalnay in dadweynaha na dhegaysta ay raalligelinayaan sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacadu soo gelayso waxaa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhallinyarada waa barnaamijka waa go'aankaaga labadaas habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku-celiska ahayn ee v o a sii dayso siddeedda fiidnimo ilaa sagaalka fiidnimo hawdayma la'aanina barnaamijyadaasi waxa aad muqdisho ka dhegaysan kartaan idaacadda kulmiya redio hargeysa waxaad mar walba aad ka dhegaysan kartaan idaacadda f m-ta ee v o a iyadoo boosaasana aad ka maqli kartaan idaacadda s b c haatanna gebagabadii idaacaddeenna fiidnimo ayaanu joognaayay mid ka mid a heesaha macaan gaar ahaan laabdo xanta axmed inshaar olol saafid
qof badweyn la degto dabaalna aan garanayn daadihin bay u bugtahay ina raguu dar alleema ku daawan lahayd
dadku inuu isbartaa dooq jacayl ka horaysee nin dariiqa mara in la soo dafiraa dadoo wayga su'aale dar allee ma saxda
qofka dooqu ku raacshee jacaylkiisa dartii cuntadii dejin weyda kuuna diirnixi waaya dadweynuhu wayga su'aala dar alleema saxbaa
ruuxa hadda waa ruuxa waalidayoobee qoraxdoo duur joogta hameenkoo dam ahmooday dadoo wayga su'aale dar allee ma saxda
Waxaan doonayaa inaan dadab galo
intaasna dhegaystayaal heeskaasi laab dooxanto axmed ishaar olol iyo codadkii saafi ducaale ayaanu ku soo gabagabaynaa baahi barnaamijkeenii wacyigelinta cudurka dabaysha tan iyo kulanti dambe waxaan dilanay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.